إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحاabه وman تبcaهm بإحsaan إlى yوم الdiin أma bعd waxaan ku soo jirnay kitaabkii tafsiirka qur-aanka kariimka ahaa waa dersigeennii boqol toddobaatan iyo kow oo nooga bilaabanaya aayadda afartan iyo afraad ee min suurati اlأnbiyaa qaala allahu tabaaraka wa tacaalى bal matacnaa waan u raaxaynu ilaah yidhi haa-ulaa'i kuwaan mushrikiinta ah iyo wa aabbaahum aabbayaalkood xataa daala ilaa uu ku dheeraaday calayhim korkooda alcumuru cumrigii afalaa yarawna miyaysan arkayn gaaladu annaa annaga naati l arda dhulkii inaan u imaanayno nanqusuhaa xaalo aan ka soo nuqsaaminayno min atraafiha darafyaalkeeda afahum ayaga miya alkhaalimuuna kuwa adkaanaya ah qul waxaa tira nabiga suubano innamaa wax kale maahan undirukum waan idin digayaa bilwaxyi waxyiyaan idinkugu digayaa walaa yasmacu ma maqlaan asummu dhagoolayaalka adducaa'a yeermada ma maqlaan idaa maa yundaruuna marka loo digayo walaa in masadhum wallaahi in masadhum hadday taabato nafxatun kar nafxadaasoo min cadaabi rabbika rabbigaa cadaabkiisa xaggiisa ka ahaatay layaquulunna waxay leeyihiin yaa weylanaa halaageenniiye innaa annagu kunnaa waxaan ahaanay daalimiina kuwa gardaran wanadacu waa dhigaynaahu ilaah yidhi almawaasiina miisaanyaalka miisaanyaalka alqisda ee cadaaladda ah liyowmi alqiyaamati fii yowmi alqiyaamati maalinta qiyaamaha ayaan dhigaynaa falaa tudlamu nafsun naf la dulmimaa falaa tudlamu nafsun naf laga dulmi maa shay-an shayna wain kaana camalku hadduu ahaado midqaala xabatin mir qadar la eg xabadaasoo min khardalin geedka khardarka la yidhaah ah ataynaa waan la imaanaynaa bihaa bixabati lkhardal xabadkii khardalka waan la imaanaynaa wa kafaa binaa annagaa ku filanuu ilaah yidhi xaasibiina xaalo aan nahay kuwa wax xisaabiya allah subxaanahu wa tacaala wuxuu nooga warramayaa mushrikiinta waxa kediyey ee ku xambaaray dalaalka inay ku sugnaadaan allah nolosha adduunyada ugu raaxeeyey noloshii adduunyada ayaa allah ugu raaxeeyey waa iskaga nimcaysteen waqtigiiyaa dheeraaday markaasay waxay isku arkeenba inay toosan yihiinoo mudan yihiinba in loo raaxeeyaba marka taasaa kedidayuu ilaah leeyahy taasna macnaheeda waxay tahay nicamta iyo caafiyada rabulcaalamiyay ku kadin daad aragto caafimaad adoo haysta dhaqaalahaagu toosan yihiin walwalla-aan adduunyada xaggeeda ka ah calaamad uma ahan ilaahay inuu raalli kaaye ma uu ahan calaamad tusayda ma ahan waxaa dhici karta inayba tahayba istidraaj istidraaj waxaa la idhahdaa qof aan waxa weeyaan loo seerta dheeraynayo asagoo daldan ayaa tartiib tartiib waxaa la rabaa inuu cadaabka ugu dhowaado tartiib tartiibaa loogu dhowaynaa halaagga iyo cadaabka marka waa arrin aad u khatar ah haddii aad aragto adigiyoo lunsan inaad haddana nicam ilaahay iska haysato waa arrinta ugu khatartan istidraaj aa la yidhaahdaa waa dhowdhoweyn waa qof cadaabkii tartiib loogu dhoweynayo waa qof cadaabkii tartiib tartiib loogu dhoweynayo marka waa arrin halaag adigiyoo lunsan inaad iska nimcaysan tahay ilaah wuxuu yidhi subxaana bal matacna waan u raaxaynay haa-ulaa'i kuwaan mushrikiinta ah iyo wa aabbaahum aabbayaalkood xataa daala ilaa uu ku dheeraaday calayhim korkooda alcumuru cumrigi ilaa uu ku dheeraaday muddo dheer iska noolaadeen afalaa yarawna miyaysan arkaynu ilaah yidhi annaa annaga na'ti l arda dhulkii inaan u imaanayno nanqusuhaa xaalo aan ka soo nuqsaaminayno min atraafiha darafyaalka maxaa loola jeedaa laba macnaa lagu fasiraa macnaha koobaad waxa weeyaan waa macnuhu xasanulbasri ku fasiray taabicigaasi aayaddu waa waqtigii islaamku cisoobay soo degtay waa madani wey macnaheedu markaas waa waqti islaamku cisoobay oo nabigii sala allahu calayh wasalam iyo saxaabadiisii ilaahay uu futuuxaadka siiyo buldaantii kufaarta midba maalin loo furayo marka waxaa la leeyahay kufaartii quraysheeday dalaalkiina miyaadnan ka baraarugayn soo uma jeedaan ayagoo ilaahay weynaa subxaana wa tacaala buldaantii kale kaalada aheed midba maalin ilaahay muslimiinta u furayo midba maalin la halaagayo muslimiintu ilaahay u furayo maad ku cibro qaadataan idinka wayn ku soo socotaa taas waa haddii la yidhaha marka aayaddu waa madani macnahaasu daahir maahana suuraddu waxa weeyaan waa suura makiya sidaas darteed xaafid wuxuu yidhi wa axsanu maa fusira macno lagu fasira kan ugu fiican waxay tahay walaqad ahlaknaa maa xawlakum min alqura wa sarafna alaayaati lacallahum yarjicuun oo suuratulaxqaaf aan ku soo marnay aayaddaasay aayaddan ku macnota macnuhu marka wuxuu noqonayaa quraysh waxay degan yihiin maka markay degan yihiin dhanka koonfure waxaa ka xiga waxa weeyaan dhulalkii lagu halaagay reer caad oo axqaaf ayaa ka xiga dhanka waqooyi iyo dhanka shaamna waxaa ka xiga dhulalkii lagu halaagay reer hamuud dhulalkii lagu halaagay qowmuluud ayaa ka xiga idan waxay tahay marka darafyaalka dhinacyadoo dhan ummadihii sidii noo kaleeto beeniyey rususha waa la halaagmaa ku cibro qaadataan ilaa ummadihii kale ee dariiqaan maray aad marteen haddii la halaagay idinna waxaa idin sugaya halaaggii rasuulkii ugu fadliga badnaayaad beenideen kitaabkii ugu fadliga badnaayaad beenideen rabbigay kuwii hore beeniyeenaad beenideen idan waxaad sugaydaan wixii kuwii hore ku dhacay darafyaalka marka waxa weeyaan dhinacyaalkao dhan wey magaalooyinka qoomamkii ilaahay beeniyey rususha beeniyey lagu halaagay waxay ku hareeraysan yihiin maka dhinacyaday ka wada xigaan koonfur iyo waqooyi ka xigaan macnahaas wey ayda macnaheeda sidau yidhi xaafid afalaa yarawna gaaladu miyaysan arkaynin annaa annaga na'til arda dhulki inaan u imaanayno nanqusuhaa xaala aan soo nuqsaamayna min atraafiha darafyaalkeeda oo buldaantii ku hareeraysnaa aan midba mar halaagayno taasoo uma jeedaan marka macnihii labaadna macnahaas ilaa wuxuu idhi afahum lhaalibuuna mayagaa ah kuwii adkaanaya macnaheedu waxay tahay buldaantaas dadkii deganaa markay ilaahay ku kufriyeenoo shirki ku dhaceen waa halaagnay ayaga miyaa marka hadda markaan halaagayno iska kaana celina wey oo naga adkaana haddii buldaantii kaleba dembigaan markay ku dhaceen aan halaagnay ayaga miyaa kuwa adkaanaya oo iska kaana celinay ma jirto wey taasuna wax jira maaha allah wuxuu ihi subxaana qul waxaa tiraa suubane innamaa wax kale maahan undirukum waa idinin digaa bilwaxyi waxya idinkugu digaa tanna macnaheedu waxay tahay rasuulka waxaa la leeyahy waxaad ku tidhaahdaa war waxa aan idiin sheegayo caqli ma ahan waxay ila tahay ma ahan waxaan idinkugu digayaa waa waxyi rabbulcaalamiin iisoo waxyooday qofkii dembigaas galaa cuquubadaasu mudnaana qofkii sidaas yeelo dembigaas cadaabkaasu mudana qofkii wanaaggaas sameeya wanaaggaas abaalmarintaas mudana war waxa aan idiin sheegayaa waa waxyi rabbulcaalamiin xaggiisa ka yimid maahan ra'yiga iyo caqliga qul inamaa undirukum bilwaxyi laakiin waxyiga waxaa ka faa'iidaystay qof dhega leh qof qalbi fiican leh laakiin qof qalbiga ilaah tiray dhagaha ilaahay tiray waxyi kama faa'iidaysto ilaah wuxuu yidhi subxaana walaa yasmacu ma maqlaan asummu dhagoolayaalka adducaa'a yeermada idaa maa yundaruuna marka loo digayo laakiin dadka dhagoolayaalka ee ilaahay dhagaha tiray oo qaylada way maqlayaan laakiin samaaca tadabburin waintifaacin ma leh dadka ilaahay qalbiga tiray kuwaasu ma maqlaan yeermada wala in masathum wallaahi allaan ku dhaartay in masathum hadday taabato uu ilaahay yidhi gaalada nafxatun layr ama sekar waxa waya nafxada waa urka oo waxa weya miskigaoo kaleeta markuu qofka u soo karo alraa nafxa kar yar ama ur yar hadday taabato iska daa wax ka weyn nafxadaasoo min cadaabi rabbika rabbigaa cadaabkiisa xaggiisa ka ahaatay hadday intaasu taabato wax ka weyn iska daa wax yar hadday u soo karto cadaabka ilahay wax ka mid ah layaquulunna wallaahi waxay leeyihiin yaa weylanaa halaageeniyow haadaa awaanuki faxduri waqtigaagii waa la joogaay meela jirtaba ka imow saasay leeyihin haddii xataa ay u soo karto cadaabka ilaahay in yar oo khafiif ah hadduu ka soo gaaro keliya waxay ogaanayaan waqtiga halaagooda in la joogo markaasay leeyihin halaageeniyo waqtigaagi waa la joogaay noo imow nugudda saasay leeyihin waa quusanayaan naxariisoo dhan ayay ka quusanayaan wala in masatum wallaahi hadday taabatu ilaahay yidhi nafxatun layr amase waxa weyan kar ama ur nafxadaasoo min cadaabi rabbika rabbigaa cadaabkiisa xaggiisa ka ahaaday waxaa loola jeedaa shay yar oo khafiif hadduu u soo karo xataa layaquulunna wallaahi waxay leeyihiin gaaladu yaa weylanaa halaaggeenniiye innaa annaga kunnaa waxaan ahaanay daalimiina kuwa gordaran oo cadaabka annagaa mudnay macnaheeda waa maxay waxay qiranayaan dembigooda wakti aan qirasha wax qirayn saas way macnuhu waxaa la rabaa dembigaaga inaad qirato maanta adoo caafimaadka qabo adoo nool adoo rajaynaya nolol markaana la rabaa inaad qirato laakiin markaad quusatood cadaabka alle aragto haddaad dembigaaga qirato khalaas weeyaan oo iska calaacal wax qiimaa male ilaahkiis qiima kama le waxaad rabaa maanta intaan caafimaadka qabno inaan dunuubteenna qiranno ilaahay dartiis uga tagno taas weeyaan ilaah wuxuu yidhi subxaana wanadacu waa dhigaynaa almawaasiina miisaanyaalka miisaanyaalka alqisda dawilqisdi ee cadaaladda u saaxiiba miisaanno cadaalad ah aan dhigaynaahu ilah yidhi subxaana liyowmi alqiyaama laba macnaa kuugu bannaa laamta bimacnaa fii ka dhig liyowmi alqiyaama fii yowmi alqiyaama qiyaamaha dhexdiisaan dhigaynaa qiyaamaha marka la joogo maalinkaasaan dhigaynaa taas waa macno macnaha labaad laamta sideeda u daa liyowmi alqiyaama liahli yowmi alqiyaama laakiin mudaafad soo qadari dadka qiyaamahan u dhigayna oo la xisaabina dadkaas dartood aan u dhigaynaa markaas tacliila laga dhigi liyowmi alqiyaamati liahli yowmi alqiyaama yowm alqiyaamaha dadka ehelka u ah dadkaas dartooda miisaan u dhigaynahu ilahay lagu kala saaro falaa tudlamu nafsu naf laga dulmi maa shay-an shayna hal shay laga dulmi maa oo hal xasanoy shaqaysatay weyme dembi aysan shaqaysanna la saari maa saas wey macnuhu hal xasanoy shaqaysatay weyme hal sayi-o aysan shaqaysan la saari maa intaasaa dulmigu ku imaan kara intaas ayuu dulmigu ku imaan karaa ilah wuxuu ihi subxaana wain kaana kanada isimkeed camalka u celi wain kaana alcamalu camalka qofkuu sameeyey hadduu ahaado midqaala xabatin mir qadar le-eg mirtaasoo min khardalin geedka khardalka laydhaah khardalka waa miro yaryar oo sisinta ka yaryar sisinta aad uga yaryare waa gedgaduudan yihiinoo dadkan oo maaragta gada geedaha oo dibbulac shaabka kuwaas meelaha ay joogaan waa ku arkay meel sao ku daadsan mira yaryar oo gedgaduudan wey sisinta waa kasii yaryari marka haddii xaataa camalka qofkuu sameeyey uu noqdo intaasoo kale maalinta qiyaamaha ilahay waa keena ilahay waa keena faman yacmal midqaala daratin khayran yara waman yacmal midqaala daratin sharan yara saas wey idan taas waxay noqonaydaa war dembi yuu kula fududaa makan wax weyn maaha haysdhihin maalinkaasoo kula cuslaa doona shay xasanaana ha yaraysano ha quusan oo isdhiintan xay kuu tarayda wax xasano had samayn karto waa la samaystaa wax sayi-aadana lama yaraysto oo yaraan looma sameeyo ee waa laga cararaa ilah wuxuu uhi subxaana wa in kaana camalku hadduu ahaado midqaala xabatin mir qadarkeed mirtaasoo min khardalin geedka khardalka la yidhaaa ataynaa waa la imaanaynaa bihaa bixabati alkhardal xabadii khardalka waa la imaanaynaa wa kafaa binaa annagaa ku filan u ilahy naadaasa faacila kafaada waa tabaada la gelshay wa kafaa binaa annagaa ku filanu ilaah yidhi xaasibiina xaalanahay kuwa wax xisaabinaya xisaabna addoommada annagaa ugu filanoo wax yar iyo wax weyn wixii qof sameeyey waa la arkaya waa la keenaya caaisha binta abibakar sidiiq radi allahu tacaala canha waxay tidhi nin saxaabada ka mid ah rasuulka hor fadhiistay markaasuu wuxuu yidhi yaa rasuul allah inna lii mamlukayni rasuulka allah waxaan leeyahay laba addoon laba addoon yakdibuunanii beenay ii sheegaan been ayay ii sheegaan wa yakhuunuunanii waa i khiyaanaan wa yacsuunanii waa i caasiyaan wa adribuhum anna waa garaca wa ashtumuhum waan caayaa fa kayfa ana minhum see berri qiyaame ka ahaana berri qiyaama saan ku kala baxayna bal iiga war beenay ii sheegayaan waa laba addoon anugu iska leeyahy beenay ii sheegayaan waa ay khiyaanayaan shaqada markaan u diro waxa weya waa ay caasinayaan mararka gabal oo wax aan u dirayaysan sidii ahayd saxdaa iigu fulinayn waana xoolahaygiio laba addoonoon anugu leeyahay wey markaana garaacid iyo cayan isugu dara saan noqonaya nabigu wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam yuxsabu maa khaanuuka wa casawka wa kadabuuka wa ciqaabuka iyaahu laba sheeyaa la xisaabina laysku miisaama intay been kuu sheegeen intay ku khiyaaneen intay ku caasiyeen iyo ciqaabkaad ciqaabday saddexaana mid soo baxaylahu yidhi nabigu sala allahu calay wasalam haddii ciqaabkaagu uu ka yar yahay dunuubtooda dheeraadaad ku yeela waa lagaaga qaada barri qiyaama qofkii beenta kuu sheegay qofkii ku khiyaanay qofkaad daaca kulaheeba ku caasiyey waa lagaaga qaada xaqaagi maahan xoolo kale iyo berri wax la kala qaada qofkaad beenta u sheegtay berri qiyaama waa jaf adaa lagaa qaada xasanaa kow lagaaga siina waa lagaaga qaada maxaa soo haray waxaa soo haray ciqaabkaaga iyo dunuubta ay galeen hadday isla ekeen khalaas waa la ysla tuuraa laa laka walaa calayka adna wax kuma lihid ayaguna wax kuguma laha wain kaana ciqaabuka iyaahum fawqa dunuubihim intay kuu geysteen ka badan haddaad ciqaabtay uqtusa lahum minka alfadlu aladii yabqaa qibalak waa lagaaga qisaasa adaa lagaa beega addoonkaad aduu iska laheed waa lagaaga beega ciqaabkii aad ciqaabtay oo ka dheeraad ahaa dembigiis adaa lagaa jara markaas ayaga la siinaya marka cadligaasaa dhacaya maalinka qiyaamada cadligaas ayaa dhacaya markuu hadalkaas nebigu yidhi sala allahu calayh wasalam oo addoonkuu dhalay caydu caayaayey in laga beegayo hadduu xadgudub ku sameeyey uu nabigu sheegay uu iska boy saxaabigii waa qayliye markaasaa rasuulku yidhi maa lahu amaa yaqra'u kitaaba la muxuu la booyaya miyuusan kitaabka alle saas inuu sheegaya cadday miyuusan akri kitaabka alle inuu sidaa sheegaya miyuusan akri wanadacu mawaasiina alqisti liyowmi alqiyaama falaa tudlamu nafsun shay'a wain kaana midqaala xabatin min khardalin atayna biha wakafaa bina xaasin aayaddu nabigu akri aayaddaanaa sidaa sheegaya aayaddan ayaa sidaa sheegaysa qaala tacaala ilaah wuxuu yidhi walaqad aataynaa waan siinay muusaa nabiyullaahi muuse wa haaruuna iyo haaruun alfurqaana xaq iyo baadil kala saarihii wa diyaa'an iftiin ayaan siinay wa dikran waanaan siinay lilmuttaqiina dadka alla ka baqa la waaniyo alladiina muttaqiintii ayaa la waaninaa yakshawna ka baqa rabbahum rabbigood bilqaybi maqnaasha xaalo ay uga sugan yihiin wahum ayaguna min wahum ayaguna min asaacati saacadda qiyaama xaggeeda mushfiquuna ka baqa wahum ayaguna min asaacati saacadda qiyaamaha xaggeeda mushfiquuna kuwii ka baqa ah wa haadaa qur-aankaanu dikrun waa waano waanadaasoo mubaarakun la barakeeyey waanadaasoo ansalnaahu aan soo dejinnay afa antum idinka munkiruuna kuwii inkiraya miyaa tihiin lahu lihaada kitaabi kitaabkan in badan allah subxaanahu wa tacaala wuxuu isla xidhiiriyaa qisada nabi muuse iyo nebi maxamed sala allahu calayh wasalam in badan ilaahay wuxuu isla xidhiiriyaa kitaabka towraada iyo qur-aanka wax badan ayaa qur-aanku labadaas isku xidhaa ilaa wuxuu ihi subxaana walaqad aataynaa waasinay ilaayaadkii hore dhan waxaa looga soo hadlayay nabiga sala allahu calayh wasalam iyo kufaartii ka soo horjeeday iyo istihzaagay ku hayeen ayaa looga soo hadlayay haddana nabi muuse laga warramay haddana qur-aanka lagu laabana nabi muuse iyo kitaabkiisa marka la sheego aa qur-aanka lagu laabana haddana walaqad aataynaa wallaahi qad xaqiiqa aataynaa waa siinu ilaah yidhi muusa nabiyullaahi muuse iyo wa haaruuna nabiyullaahi haaruun alfurqaana kitaabkii xaqa iyo baadilka kale saarayaan siinay waxa weeyaan kitaab kastoo ilaahay soo dejiyey waa furqaan ayu kitaaba la soo dejiyey wuxuu kala saaraayey xaqa iyo baadilka wuxuu kala saaraayey xalaasha iyo xaaraamta wuxuu kala saaraayey hanuunka iyo dalaalka wuxuu kala saaraayey waxa weyan dariiqa sawaabka iyo dariiqa baadida wuxuuna ahaa nuur waxa weyan jahliga dadka waxa weyan u iftiimiya oy wax ku kala arkaan marka hadda furqaanta la sheegaya waa towraad ayu kitaab alla soo dejiyena saasuu ahaa oo ilaahay ummad u soo dejiyey waa furqaan xaqa iyo baadilkuu kala saara xalaasha iyo xaaraamtuu kala saara sidaas weeye marka furqaanta waa towraad wa diyaa'an iftiin ayaan siinay oo ay ku iftiinsadaan fii dulumaati jahli meelaha masaa'ilka ay ka jahl yihiin kitaab u kala iftiimiya oo iftiin ah waa towraad iftiinku asagaa sifada iska leh wa dikran waanaan siinay oo ka hadlaya caqli celin iyo tarkiib iyo tarhiib cabsigelin rajogelin waxa weyan waa waana ayadana towraadda lafteeda sifadaa leh dhammaan sifaaddaas isagaa leh towraadda waxa weyan dhinac waxa weeyaan waa xaq iyo badil kala saare dhinac waxa weyan waa iftiin jahliga looga baxo haddana waxa weyan tarkiib iyo tarhiib oo xambaarsan yahy oo wuxuu sheegaya cadaabka iyo waxa lagu galo jannada iyo waxa lagu galo intan waa sheegaya wa dikran waano ayaan siinay lilmuttaqiina dadka alla ka baqa la waaniy marka yaa kitaabka ku intifaaca waxa weeyaan kitaabka xaqi baadilka kala saaraya kitaabka dadka waaninaya waxaa intifaacsada muttaqiinta dad alla ka baqaya aladiina muttaqiinta yakhshawna ka baqaya rabbahum rabbigood bilkaybi maqnaasha xaalay rabbi uga sugan yihiin rabbigay ka maqayin oo macnaheeda waa maxe adduunyada markay joogaanay ka baqaan sida uu yidhi imaamu lbaqawi yakhaafuunahu walam yarawhu bilqayb waxaa loola jeedaa allay ka maqan yihin oo macnaha waxaa loola jeedaa macnaha ayagoon arkaynin adiga rabbiga miyaad arag haddana waa caabudeedaa soo maahan bilqayb waa saas mutaqiintu waxa weeye dadka ayagii on rabbi arag ila adduunka dadku kuma arkaan rabbi dadka allah caabuday oo ka cabsanaya oo ka cabsanayo isla berri marka qiyaamo ilaahay lagu horgeeyo haddaad waajibaadkiisa dayacdo ama kuu cadaabaa haddaad wuxuu kaa reebay ku dhacdo ama kuu cadaabaa dadka nuucaasa ayuu waanagtaa ku yihi macnaha dadkaasaa ku intifaacaya dadka aan mutaqiinta ahayn qur-aanka xaqa caddaynaya waxa weeyaan wax aan ciqaab ahayn ka siyaasamaya sababtoo ah waxaa la rabay kitaabku markuu iftiimiyo ee uu yidhaha dariiqaasuna waa dalaal dariiqaasuna waa xaq kan inaad qaaddo qofkii aan kan qaadinee dariiqii dalaalkaha iska qaada xujuu ku noqona barri qiyaamo maxaa yeelay ilaahay buu caasiyey waa maxay calaa cilmi isagoo og inuu alla caasinayo alla caasiyey idan wax aan halaagahayn kama siyaasan kitaabka marka kitaab waxaa ka faa'iido qur-aan dhegaysigiis ka faa'iido waa maxay qof taqwa qulubtiisa ka buuxdo oo doonaya wixii qur-aanku caddeeyo inay baatil yihiin inuu ka cararo wixii qur-aanku caddeeyo inay xaq yihiin inuu ku dhego qofkaas weeye qofka faa'iidaya haddii kale waa inaad galataa khasaara inay kuu sugnaato oo aad kitaabkii inta xaqi kuu caddeeyo taadiina ay meel kuu taalad hawadaada iyo dariiqaada ku socoto ilaa wuxuu yidhi subxaana wa hum muttaqiintu mushfiquuna kuwii welwelayo cabsanaya weeye min asaacati saacadda qiyaama ka cabsanaya oo isla ilaahay markii saacadda qiyaama lagu horgeeyo waajibaadkii uu kuu diray ama dayacday oo ilaahay kuu ciqaaba waxuu kaa reebay oo nawaahida ah amaad ku dhacdood ku tumatay oo ilaahay kuu ciqaaba qaala tacala ilah wuxuu yidhi wahaadaa qur-aanka towraad markii laga sodla qur-aanka lagu dara wahaadaa kitaabkan qur-aanka ah dikrun waano wey waa waano waa caqli celin dadka waa u caqli celinaa dikrigaasoo mubaarakun la barakeey oo khayraad fara badan uu ku jiro dikrigaasoo anzalnaahu aan soo dejinnay ilaah wuxuu idhi subxaana afa antum idinka munkiruuna kuwii inkiraya miyaa tihiin lahu lihadal kitaab kitaabkan qur-aanka qaala tacaala ilaah wuxuu yidhi walaqad aataynaa wallaahi qad xaqiiqe aataynaa waa siinay ibraahiima nabiyullaahi ibraahiim rushdow hanuunkiisii ayaan siinay min qablu min qabli muusa wa haaruuna muuse iyo haaruun ka hor ayaan siinay wa kunnaa waxaan ahaanay caalimiina kuwa yaqaana bihi ibraahiim id waqti ayaan siinay qaala ibraahim uu ku yidhi liabiihi aabbihiis iyo wa qowmihi tolkiis maa haadihi tanu maxay tahay tanday atamaaiilu ee taallayaalkaa allatii taallayaalka antum idinka caakifuuna kuwii ku negi aad tihiin lahaa calaa cibaadatiha cibaadadeeda qaaluu gaaladii waxay yidhaahdeen wajadnaa aabba'anaa aabbayaalkeen waxaan ogaanay caabidiina kuwii caabuda inay yihiin lahaa taallayaalkaas qaala nabi ibraahim wuxuu yidhi laqad wallaahi allan ku dhaartay qad xaqiiqe kuntum waxaad ahaateen antum idinka iyo wa aabba'ukum aabbayaalkiin fii dalaalin baadi kuwa ku sugan dalaalkaasoo mubiinin cad qaaluu waxay yidhaahdeen aji'tanaa ibraahim ma noo timid bilxaqi dhab miyaad noola timid makaa daacadaa am anta min allaacibiin mase adiga waxaad ka mid taha dadka nagu cayaara qaala wuxuu idhi bal iskabadaa cayaar xagga dhig cayaar ma joogtee rabbukum rabbigiinna inaad caabuddaan mudan ee xaqa u leh rabbusamaawaati waalardi ciraryaalka iyo dhulalyaalka midkii abuuray weeye alladii rabbigii weeye fatarahunna ciraryaalka iyo dhulalyaalka abuuris bilaabay wa ana aniga calaa daalika rabbigaas keligiis in la caabudo minashaahidiina kuwa ka marakacayaan ka mid a allah subxaanahu wa tacala haddana wuxuu nooga warramin khaliilkiisii ibraahim calayhi salaam ilah wuxuu yidhi subxaana walaqad aataynaa wallaahi qad xaqiiqe aataynaa waa siinay ibraahiima nabiyullaahi ibraahim rushdow hanuunkiisiyaan siinay hanuunku wuxuu yahay in shirkiga la diido shirkiga in la diido oo alla kayrkiis la caabudo la inkiro taas weeye hanuunku waan arki doonaa min qablu maxaa loola jeedaa laba macno min qablu min qabli muusa wa haaruuna hadda muuse iyo haaruuna laga soo hadlaya soo ma ahan ka horaan siinay ila wuu ka horreeyey nabi ibraahimna ka horrey waxa dhan marka intaan muuse iyo ibraaiyo iyo haaruun la soo dirin ka hor ayaan hanuunkiisa siinay taas waa macno macnaha labaad min qablu min qabli ilbuluuq intuusan qaan gaarinaan siinay rususha waxaa la yaqaanaa rasuul waxaa laga dhigaa markuu afartan iyo meelahaas gaaro laakiin asaga intuu yaraayaan hanuunba siinayba isagoo yar oo weli aan gaarin oo fii siqarihi ku jira aan hanuunka siinay labadaas macnaa loo fasira min qablu min qabli muusa wa haaruuna ayaan siinay wa kunnaa waxaan ahaanuu ilaah yidhi caalimiina kuwa og bihi ibraahiim annahu kaana ahlan lidaalika waxaan ogay inuu ilaah leeyahay markaan dooraynay inuu ehel u yahay doorashada fiiritana allah subxaana wa tacaala qofkan markuu dooranayo qofkan iyo wuxuu ka samaysan yahuu yaqaan qalbigiisuu yaqaan maan adiga inuu ku weydiinayo adiga saa tahay qof daacad iyo ahmiyaa tahay kuma laha alle waxaa tahay oo dhan uu ku yaqaan haddii uu ilaahay quluubtaada ka arko inaad asaahisho in lagu doorto wuu ku doorana wuu ku dooran waqtigii nabiyaalkala soo diraayo qofku raba nabigu u dooranaya nabinimo hadda waa dhammaatay haddii ilaahay qalbi wanaag kaa arko mutaqiintuu kugu darsan a'imatu diinu kugu dari imaam diineedu kaa dhigi soo ma jeedid doorashada alla uu dooranayo calaa cilmin weeye cilmigii ku doorana ilah wuxuu leeya ibraahiim caaliman ku ah waan ekeyn waxaan caalim ku ahaa annahu kaana ahlan lidaalik inuu ehel u yahay in la doorto oo rasuul laga dhigo oo khaliil laga dhigo saasaan weynu dhahley idan qalbigaaga ilaahay wanaag ha ka arko haddaad rabto imaam diineed ilahay inuu kaa dhigo marka ilaahay qalbigaaga wanaaggii ka arko ilahay doorashadiisa markaas heleeda ilaa ilaahay quluubtaada iyo kulli jirkaagu ogyahay xaaladaada iyo xaqiiqadaada ilah wuxuu ihi subxaana id qaala liibraahiima cidda laba meeloodaa lagu tacalujiyaa aatayna ku tacaluji id waqti ayaan siinay ibraahim hanuunka qaala uu ku yidhi liabiih waa kan hanuunkii fiid hanuunkii waaba kan waxaa kaloo la yidhaahdaa in ficil loo soo qadaro wadkur sheeg nabiga suubano id waqti qaala uu yidhi laakiin tan horaa ka wanaagsan id waqti ayaan siinay hanuunka qaala uu ku yidhi liabiihi aabiis isaga dhalay aazar iyo wa qowmihi tolkiis maa maxay tahay haadihi tan tanday atamaahiilu ee taallayaalka tamaaiil waa jamcu timhaalin timhaalna waxaa la hahdaa ashayu lmasnuucu shabiihan bikhalqin min khalqi illaah waa shayga loo sameeyo makhluuqa mid ka mid a sidiisii oo kale musawirka la sameeyo waa la qoray geedkan ama dhagaxaana la qoray waxaa loo ekaysiiyey qof hebel qof hebel waqtigii horeeto waxa weeye muqdisho dowladdii hore jirtay waxaa ooli jiray taallo weyn oo la ihahdaa sayidkiina cabdilla xasan haweynta mid kaleetoo dheer oo waxaa la leeyahay dhagax tuur waxaa laleeyahay halgamayaalkii waa mid kaleeto asna gabar kaleeto ah mid kaleeto nin kale waxaas ayaala taalla markaa qofkii taas yaqiina taalla waa iska fahmi karaa taalla waa saas haddii faras laga dhigo la sawiro waa taallo haddii dibi la sawiro waa taallo taallo waxaa la idhahdaa waxa weeyaan suurad oo makhluuqa mid ka mid a marka la sameeyo ayaa waxa la idhaha taal marka masawiro meel la dhigay ay iska agfa fadhiyeen oo caabudaayeen markaasuu ku yidhi waa maxay taallayaalkan ad agfa fadhidaan maxay yihiin maxay ku filan yihiin maa maxay tahay haadihi midaan tanday atamaahiilu ee tusa ee taallayaalka ah allatii taallayaalka antum idinka caakifuuna kuwii ku negi aad tihiin lahaa ay calaa cibaadati cibaadadeeda cukuufka waxa la ihahdaa waa lusuumka nagaashada meel lagu nagaado hadaad meel fadhiisato weynayn aad shaygan weynayn u fadhido daaca adeecaydaad u fadhidaa waaba kaas cibaado haddaad maqasho welidaa saas daraaddeeda cibaadooyinka waa weyn ee alle lagu caabudo waxaa ka mid ictikaaf ictikaafna macnaheeda waxa weyn qofka muuminka inuu masaajidka dhex fadhiiso ilaahay dartiisa u fadhiisanay waxaad go-aansataa labayo toban saac bal maalin inaad ilaahay u fadhido dartiisa hal xaraf oo kale u akrimayda dara cibaadooyinkaaga kalood iska wadatay maahane ictikaafkan cibaado u gooniya u akrimayda fadhigaas aad naftaada ilaahay u xabistay haadii hiy alcibaada cibaadooyinka waa weynay ka mid tahay welidaas saas daraaddeeda tobanka dambo ramadaan ee laylatulqadarku ku jireen ugu fadli badan habeenayaalka nabigu cibaadadu alle ku caabudi jira waxaa ka mid a ictikaaf inuu naftiisa ilaahay u xabiso oo masaajidka geliyo marka fadhintaan aad ilaahay u fadhidaa cibaadooyinka waaweyn ka mid a haddaad marka qabri ag fadhiisato cibaadooyinka ugu waaweyna mid kalead caabud hal xarfaad kama daro waa ag fadhidaa qabrigaanaad ag fadhidaa soo ma jeedin cibaadooyinka ugu waaweynaa wey oo muminiintuna alle ku caabudi jireen gaaladuna sanamyaalkooda ku caabudi jireen idan aadna qabrigaanaad ku caabuday soo maa waa inaad garabtaa maxay tahay taallooyinkan adag fadhidaan hanuunka ilaahay siiyey marka muxuu noqday fiiri hanuunka ilaahay nabiyullaahi ibraahiim siiyey fiiri xaafidku markuu aayaddaas aqriyay wuxuu yidhi haadaa huwa rushdu alladii uutiyahu min siqarihi waa kane hanuunkii la siiyey intuu yaraa ibraahim oo waa maxay alinkaaru calaa qowmihi fii cibaadati alasnaami min duuni illaah inuu talkiis ku inkiray sanamyaalka alla ka sokoy la caabuda idan haddii ilaahay hanuun ku siiyey waa inaad tolkaa ku inkirtaa qubuura ay caabudayaan haddii kale ilahay hanuun kuma siin hanuun hadduu alla ku siiyey tolkaa ku inkir waxa weeyaan qubuuraha ay tuugayaan caabudayaan sidaasaa nabiyullaahi ibraahim hanuunkii la siiyey saas u ahaa tolkii sanamyaalkay caabudayeen uu ku inkiray hanuunku kaasuu ahaa markuu su-aashaas weydiiyey waa kana waxay ku jawaabeen taqliidi wax la yidhaahdo qaaluu waxay yidhaahdeen mushrikiintii wajadnaa aabbaa'anaa aabbayaalkeen ayaan ogaanay caabidiina kuwii caabuda inay yihiin lahaa caabidiina kuwa caabuda inay yihiin lahaa litamaahiili taallayaalkan annaga waxay yidhaahdeen xujo kale ma hayno laakiin waxaa xujo noo ah ab iyo awowa laga soo gaaro awowayaalkeen iyo abkeen aabbayaalkeen ayaan ka soo gaarnay markaan arkay halkaanuu fariisan jiray sidiiaan anna u fadhiya ma xujo kale loo haya qubuuraha la ag fadhiyo la dawaafayo inta la tago qubuuraha ee qabriga waxweyn shug u weysdheere lagu soo wareegayo toddobada goor wax kale xujo ayaa u keeni kara ma ilaahay kitaabkiisa ku taalla u weysdheere toddoba goor ku dawaafa kuma taallo qof ka keeni kara ma jiro keliya waa maxay inaa wajadna aabba'na aabbayaalkeen aan ka soo gaarnay wy aabbayaalkeen aan ka soo gaarnay wadaadda culumma noo aha jiraan ka soo gaarnay waa un intaas intaas weeye laakiin ilaahay kitaabkiisa lagama keeni karo sheikh ways qabrigiisa toddoba goor hala dawaafo qofka keeni karaa ma jiro kitaab alle meel ugama taalo idan inta goor goortahay isdaba qabo xujada nuucana waa xujatu mushrikiina la yidhahda qofka in marka la yidhaha war waxaan maxaa u daliil ah maxaad waxaan u samaynayda inuu yidhi aabbayan ka soo gaaro wuxuu hadday cibaado yihiin aabbayan ka soo gaara kuguma filna hadday caado yihiin iyo dhaqan sharcibu uusan diidayn aabba haddaad ka soo gaarta ma xumid waxba ma adan hadlay wuxuu waa iska caadi waa iska dhaqan diin ilaahay kama soo hor jeedo aabba haddaad ka soo gaarta ku soco wax dhibaataa ma leh laakiin shay diin aad ka dhiganaydo xujo ilaahay agtiisa ku noqo ma aabban ka soo gaar waxna ku tari ma aabba wuxuu ku qaldanaa ha ku raaca adigana cadaabaad ku mudee isna dembiya u siyaada qof kasta uga dayda iyo caruur kasta uga dayda dembiya uga siyaada odog marka ma naaraad isagii u shaqaynay ha u shaqayn naar adna naar ha shaqaysa sida uu jawaabay marka fiir nabiyullaahi ibraahim bal jawaabtaan iyo jawaabteennu inay iswaafaqsan tahay aan fiirino qaala nabi ibraahim wuxuu yidhi laqad kuntum wallaahi qad xaqiiqe kuntum waxaad ahaateen antum idinka hadda caabuda iyo wa aabbaa'ukum aabbayaalkiina horood ka soo gaarteen fii dalaalin baadi kuwa ku sugan dalaalkaasu mubiinin cad dalaal cad aad ku sugantihin soo war cad maa qof mushrik ah ilaahay qayrkiis caabuda qubuuraha tuuga qubuuri ah qabri caabude ah inaad tidhaahdo waa roon yahay dhib weynu ma jiro meeshaasaa malab buuxa wax yar in lagu kaadiciyo rabaa lagu qaso ma khiyaano mase waa daacad wallahi waa khiyaano diin saxa maahan dariiqada nabiyaalkana maaha yaa qof mushrig oo qalbiga shirki buuxdo maalo ka buuxdo inaad tira mayo dadkaan mushrikiin hayga dhihin dhib weyn ma qabaan hooga malaba halkaan fadhiya sonkoraas halka fadhida waa sheeh laba qaadoo sonkora lagu daran weli lagu qasin haddii wax yar la kaagiciya isaga iska hagaaga waar qof shirki ku jiro ma sonkora ku jirta mise maala ku jirta waxay ka dhigan tahay fiiri dhaktar loo geeyey qof tiibisha dilatay inta feeruhu maalu buuxdo yaa laba dhaktara loo geeyey bilaahi calaykum mid waa fiiriy markaas waa arkay markaas wax weyn maahan feer bara yaraa xoogaa ku xumaaday hargab yaruu qabaa xoogaa bal asbarina hala siiyo kii kalena waa u geeyey war qofku waa dhintay ha cirbado culus u baayan xataa keliin wax kama qaban karo labadooda yaa daacid ku ah oo naasix ku ah yaa naasix waxa ku ah midka cudurkaaga dhabta ka warramayo soo ma haddaba haddii la yidhahdo war shirkiga ka carara iyo haddii la yidhahdo maya dhib weyn maaha dadka hayga kala didin dadka iyo kala cararin wax weyn ma jira dhib weyn ma jira dadkan dad qayr qabayaala waayo waa barakaysan yihiin xoogaa yar sonkora hoos fadhidee xoogaa lagu kaagiciyay rabaan labadaas qof qofka naasixa kuwa dariiqadii nabiyaalka ku socda waa inaad garataa labadaas qof qofka dariiqadii nabiyaalka ku socda waa inaad garataa laqad kuntum antum wa abbaakum fii dalaalin mubiin saasuu leey nabiyullahi ibraahim soo ma jeedin hadalka saxda waa hadalkaas nabiyaalka waa yaabeen marka waaba malaysan waayeen hadalkan say u hadleen fiiri qaaluu waxay yidhaahdeen aji'tanaa ma noola timid bilxaqi dhab makaa daacada am amase anta adiga mina laaciina dadka cayaara kamid ma nagu kaftame mise waa kaa dacad annaga iyo aabbayaalkoo dhan malunsame waa qaada waaye fiiri la yaabe ma kaa daacadaa arrinta mise waa nagu cayaareen cayaar miyay taalla qaala wuxuu yidhi nabi ibraahim bal cayaar ma jirta iska daa cayaar xagga dhig rabbukum khaaliqa cibaadada mudan ee inaad caabudaan mudan rabbu samaawaati waalardi dhulka iyo ciraryaalka rabbigoodii weeye alladii rabbigiiya cibaada idinku mudan fadarahunna ciraryaalka iyo dhulka abuuris bilaabay abuuristooda bilaabay wa ana anigana min ashaahidiina dadka ka markhaati kacayaan ka mid ahay calaa daalikum midkiinaas aan idiin sheegay oo ah cibaadatullaahi waxda اه حتى عيارتك كاليدا عيارنا تلا ماشي ساس ويري هذا العد ويري وانا ضربتيبا قال تعالى الى وحيري نبي الله ابراهيم وحيري وتالله الهي بان كدارتي لاكيدن وان هغرسنياهم هغرسنيا اصنامكم سنميالكين بعد ان تولوا مركا جيستان كغدال مدبرين حالتين كو دبدا جيدنا فجعل النبي ابراهيم وحو كدغاي هم سنميالكي جدادا بربر الا كبيرا مدوين ماهنه كبير كلهم قالوا وسقناضي لعلهم يرجعون لكي يرجعون سي ugu laabtaan gaaladu ilayhi ilal kabiir mid ka weyn qaalu gaaladu waxay yiraahdeen man kuma faala sameeyay hada fi'lka bi alihatina ila yalkina ya ku sameeyay innahu ki sameeyay la min adh-dhalimin kuwa gardaranu kamid yahay qaalu shacabkii gabala waxay yiraahdeen samicnaa waxaan maqalnay fatan wiil dhalinyaraa wiilkaasoo yadkuruhum ilahyaalka ceebaynaa wiilkoo yuqaalu lahu la yidhaahdo ibraahiimu ibraahiim qaaluu waxay yidhaahdeen faatuu la imaada bihi wiilka la imaada calaa acyuni nnaasi dadka indhahooda xaalu ku sugan yahay lacallahum yashhaduuna likee yashhaduuna si dadku ugu markhaati furaan qaaluu waxay yidhaahdeen أأنت أديك ميا فعلت سميدي هذا فعل كان بآلهتنا إلهي يالكينا ماذا كسميي يا إبراهيم إبراهيم قال إبراهيم وخيري بل اسكبت داي فعله وحا فعل كسميي كبيرهم سنم يالك كانوا هذا أو كان أه فاسألوهم ويدية إن كانوا إلهي يالك أديهين ينضغونك وهدلا نبي الله إبراهيم وعطاته wuxuu yidhi xaafid ibn kaiir qaala suday suday aaimadii salafka tafsiirka ka mida wuxuu yidhi waktigii ciidda gaalada markay soo dhowaatay ayaa wuxuu ku yidhi nabiyullaahi ibraahim aabbihiisa wuxuu ku yidhi maandhowna keenba na raac haddaad baxdoodna raacdo oo ciiddeenna noo raacdo diinteennu waa ku cajabdaleh diintayda aad diidan tahay waa diin cajiib oo aad u qiimo badan hadaad inta maantana raacdo ciiddana la tagto waxa weeye aaday ku cajabgal lahayd diinteenu waa u raac abaar markuu sii socdo dariiqa dhexdiisa meel isku tuur markaasuu yidhi innii saqiim anugu xanuunsanaya aniga waa xanuunsanaya ma ina raaci karo qoodii soo marta war maxaad aheed wuxuu yidhaa innii saqiimun anugu waa xanuunsana ma ina raaci karo lagalama qayb galo ciid gaalaad aadan wax ka qaban karin ciidda haddaad cod ku leedahay ood intay istaagto dhihi karta waa baatil waxa meeshan la iskugu yimi ilaahay ha looga cabsado sanad dambe ayaan loo laaban waa la tagaa waajibayna kugu tahay inaad tagtaa munkarkaasi haddaad suuli karto laakiin cod kuma lihid waxaad ka tahay adiga waxa weyn atbaac meeshaad iska fiirsana baadilka waxa weyn xaaraan weyn lama tago mana kuu bannaan inaad tagtaa soo ma jeedid aniga waa jirranahay uu yidhi markay tageen laakiin qaybtii ugu dambeeyay ay maqlaydo uu isceli waayey cara kaliya markaasuu dhaartay markaasuu yidhi ballan ilaahay waxaa ah inaan sirqood u dhigo sanamyaalka xunka markaa tagtaan ilaa waa maqlaaya kuwa maqla marka markaas uu dhaaranaya kuwa maqlaaya mar alla markay tageen oo ay ka tageen uu faaskiisa soo qaatay ayaguna ciidda markay aadayeen ay cuntadii inta qaadeen ay hor safeen sanamyaalka oy leeyihin ilaahyaalka noo barkayna markaas soo laabanaan cunayna iyagoo barkaysan cuntadu ta u yimid uu yidhi maa lakum laa taakuluun ma cuntaan cuntada idinka soo fiirfiirinaye saasay la iska soo taagan yihin waxay cunaayaan male alaa taakuluun uu ku yidhi war miyaadna cunayn waa hadli diideen kaasuu yidhi maa lakum laa tandiquun maxayna ku dhacad la hadli la'dihin kelimad markii laga waayey faraaqa calayhim darban bilyamiin wuxuu kula leexday faaskii markaasuu cadcad u googooyey ilaa hal sanaboo weyn maahane faaskiina garabka u sula kii weynaa kaasuu iska tegi markay yimaadeenaa la yidhi warax ayaa ku sameeyey ilahyaalkeena qoladii maqashay aad tiri war wiil yaraan ninyaho wiil yaraan maqan inuu ilaahyaalka caayaa jiray wiil yar oo ilaahyaalka cay hanuunka ciddii ilaahay siiyaa toosan soo ma jeedid ibraahim wiil yaraa loo sheega wiil yar inaad tahay ceeb maaha mar haddaad xaq ku suganta dhib male yaa wiil yaraa caay jiray waxay yidhahdeen keena si loogu markhaati furo ha lagu markhaati furee keena waa la keena waxaa la yidhi ibraahim waxaan maadaa ku sameeyey markaasuu yidhi may kan weyn ka qiirooday waxaas lala caabudayo yararka markaasuu nag ka dhig weydiiya hadday hadlaayaan hadday hadlaayaan weydiiya hadalka dhan meesha looga delay waa halkaas weydiiyada wey muxuu rabaa inay gartaan waxa ay caabudi jireen xataa waxaan dhibkan yaa kugu sameeye ka jawaabka inuu yahy meesha dhan uu arrinta uga delay waa weydiiyadaas halkaasuu rabaa inuu garansiiyo oo uu ka dhaadhiciyo waxa ay caabudayeen iska da inay wax taraane xataa waa inaan dhibkooda ka jawaabi karin ciddii dhibka u geysatay marka wuxuu rabaa inay inta isla hadlaan oo fakeraan gartaan waxaan wax cibaado astaahilaysan ahayn intaasuu ka rabaa inuu garansiiyo qaala tacaala ilaah wuxuu yidhi watallaa ilaahay baan ku dhaartay ina yidhi nabi ibraahim laakiidanna waan hagarsanaa oo hagarsanaa oo hagarsanaa sirqol aan u samaynaa asnaamakum sanamyaalkiinna bacda an tuwalluu markaad jeesataan ka gabaal ayaan sirqoolka u samaynaa mudbiriina xaala atiin kuwii dabana jeedinaa waa tageen markay tageen waa kanaa fa jacala nabi ibraahim wuxuu ka dhigay hum sanamyaalkii judaadan burburu ka dhigay waa googooye burbur ilaa kabiiran mid weyn maahane kabiirkaasoo lahum gaalada u sugnaaday muxuu kaas u daayay waa kana lacallahum dadku waxay mudan yihiin yarjicuuna inay u laabtaan ilayhi kabiirkaas waa meesha dhammu rabo in wax laga fahmo dadku inay wax weydiiyaan oo la yidhahdo war yaa baabaasha ilaahyaalkan kale markuu jawaabi waayena dareen ku dhasho dadku oo la yidhahdo oo wax aan caabudayna xataa dhibkiisa ciddii u ku samaydaba sheegi kara miya oo meeshaas ay wax ka fahmaan dadku oo ay saas ku gartaan inuusan cibaado mudnayn meesha dhabu rababa inuu wax laga garta waa halkaas marka dadku si ay ugu laabtaan qaaluu waxay yidhahdeen markay soo laabteen man kumaa facala sameeyey haadaa ficilkan biaalihatina ilaahyaalkeenna yaa ku sameeyey innahu midkii ku sameeyey la min adaalimiina kuwa gardaran ka mida dulmi weynu geystaye yaa ilaahyaalkeenna weeraray qaaluu waxay yidhaahdeen gabalkii maqlaaya jawaabtaan leh bacdigii maqlaya markuu dhaaranaya nebi ibraahim qaaluu waxay yidhaahdeen samicnaa waxaan maqalnay fatan wiil dhallinyaraa wiilkaasoo yadkuruhum caayaya ilaahyaalka yadkuru xalan soo marnay yadkuru ee yuciibu weye mid ceedaynaya oo wax ka sheegaya wiilkaasoo yuqaalu lahu la yidhaahdo ibraahiimu qaaluu odayaasha waxay yidhaahdeen faatuu bihi la imaada keena faatuu la imaada bihi wiilka calaa acyuni naasi dadka indhahooda xaala ku sugan yahay dadka hor keena maxaa loo keenaa lacallahum dadku waxay mudan yihiin yashaduuna inay ku markhaati kacaan waa macno amase lacallahum dadku yashaduuna inay xaadiraan arkaan cuqubada ku dhacayda si aan mar dambe loogu laaban labadaas macno wey keena dadka horta soo hortaaga si loogu markhaati furo amase keena aan ciqaabne si dadku ay u arkaan ciqaabta ku dhacda dadka ilahyaalkeenna weeraraya si aan dib dambe loo weerarin ilahyaalkeenna banu aadanka haddii shirki galo caqli male xoolaha kama ma dhaamo bal waa ka liitaa haddii shirki galo fiiri qof weyn oo banu aadana oo adiga kula mid ah oo caawo dhan u dagaalama inuu ilaahiisii difaaco oo waxa weyan ilaahiisii laga jajabinaayo oo keliya aan gara karin war wax la jajabinaayo adiga muxuu ku tara intaas ma gara karo maxaa yeele dareemihiyaa dhintay qofka shirkigu hadduu galo dareenku waa dhimana dareemayaalkoo dhan ayaa dhimana marka waxa isleeda malaha banu aadamba mahna isleeda dareemayaalkoo dhan ayaa dhimanaya qaaluu waxay yidhahdeen waa la keenay marka qaaluu waxay yidhaahdeen a anta adiga miyaa facalta samayday haadaa ficilkan biaalihatina ilaahyaalkeenna ku samayday yaa ibraahim ibraahim ibraahim maadaa sidaan u gala ilaahyaalkeenna qaala wuxuu yidhi nabi ibraahim bal iskaba daaye facalahu waxaa sameeyey kabiiruhum ilaahyaalka midka ugu weyn haadaa oo kan ah midkaanaa sameeyey fas'aluuhum weydiiya ilaahyaalka ilahyaalkan la burburiyey yaa dhibaatada iniin geystay idhaahda in kaanuu hadday yihiin yandiquuna kuwa hadlaya nabigeenna suuban sala allahu calayh wasalam wuxuu yidhi xadiidka bukhaari iyo muslim saxiixaynka ay ku soo saareen min xadiidi abi hurayra inna ibraahiima calayhi salaam lam yakdib hayra talaati nebi ibraahim weligiis been ma sheegin saddex waxaan ahayn saddex fintayni fii daat illaah laba ilaahay dartiisabay aheed midda koobaad waxay ahayd qowluhu uu yidhi bal facalahu kabiirum haada kanaa sameeyey tan labaadna waxay ahayd inii saqiimu oo suuratu saafaad aan kusoo marnay waan xanuunsanahay marka hore u xeeladaysanayo wey tan saddexaadna waxay ahayd mar uu nabigu ibraahim uu soconayey nin jabbaar ah oo jabbaabirada dadka aad dadka baadilka ugu qasba ka mid ah isagoo dhul uu xukumo socona masaraynay aheedeen nebi ibraahimna ay la socoto xaaskiisii saara saaraa la socotay oo nabiyullaahi isxaaq hooyadiis ah nabiyullahi isxaaq hooyadiis ah ayadoo ay la socoto meeluu degay markuu degay waxaa u yimid ninkii jabbaarka aha ee boqorka ahee dadka qasbi jiray nina u yimid markaasuu yidhi dhulka aad xukunto waxaa ku soo degay nin ay la socoto islaan dadkao dhan ugu qorxoon markaasuu u soo cidiray u yidhi halla ii keeno markaasuu nebi ibraahim ayaa yimi marka waa u soo cid diray nebi ibraahim waa yimi wuxuu yidhi maa haadihi almar'atu minka maxay kuu tahay islaamtaan duu yidhaha waa xaaskaygii waa dilaana waaba dilaaba waa ka dilana duu yidhaha waa walaashayna isiyuu leeyay anaa la wareegay wuxuu yidhi hiya ukhtii waa walaashay uu yidhi waa walaashay qaala wuxuu yidhi fadhab fa arsil biha ilay inta tagtid ii soo dir hadday walaashaata fandalaqa waa tegay nebi ibraahim ilaa saar saaru u tegey wuxuu yidhi ina haada aljabbaax ninkan oo dadka qasba sa'alanii canki waxbuu iga kaa weydiiyey fa akhbartuhu annaki ukhtii waxaan u sheegay inaad walaashay tahay falaa tukadibnii cindahu haygu beenin agtiisa oo markuu ku yidhaha ninka maxaa isku tihiin waa walaalkayga ee hadhihin waa zawjkaygii maxaa yeelay walaaltinimada marka meesha u awishay tawriya la yidhahdaa tawriya tawriya macnaheeda waxa weeyna hadal qofku si u fahmayo si kalena aqbali karo sida kale adigu ula jeedo sida kalena waa aqbali karaa mar walba ma banaana laakiin cadowga markuu ku qabtay banaanta mar walba ma banaana tawriyadu marar badana xaaraanta marka waa walaashay u yii markaasuu haygu beenin ninkaas ma u tagto walaashayda maxaa yeelay fa inaki ukhtii fillaah walaaltinimada aan sheegayaa fa inaki ukhtii fii kitaabillah ilahay kitaabkiisaad walaal igu ta muslimaad baa tahay anna muslim baa laba walaalaahu diinta ilahay walaala ku ahaan taasna waa cadda waa sariix marka dhankaas marka laga fiiriyo waa cadda wuxuu yidhi waanahu laysa fi lardi muslimun hayri waayru maxaa yeelay dhulka maba joogo qof muslin ah oon aniga iyo adiga ahayn wax muslin ah aniga iyo adiga ka joogin macnaha zawj iyo zawjadiis oo isqaba oo labaduba muslim yihiin aniga adigaaba ka jooga marka ha igu beeni ninka khalaas nebi ibraahim waa u diray marka waa waday waa u geeyey waa istaagay salaaduu galay ilaahay weyne subxaana watacaala haddaad dan badan ka leedahay waaba ka leedahay haddaad garanaysee salaadaa la galaa waa la tukadaa ilaahay waa la tugaa waa loo calacalaa waa iska istaagay ilahay iska tuuga markay u gashay oo u arkay uu xaggeeda gacanta u soo taagtay markaas asaga dhammaaba waa la qabtay waa jarci jaqjagjajag nafteeba ka dhigtay markaasuu yidhi udci illaaha lii walaa aduruki ilaahay ii baryuun mar damba ku dhibi maayo kaas tir ilahu ka fuji ilaa hadduu dhinto waxaa lal adaad geli dhib kala uga imaana khalaas ilaahu ka fuji dhibka waa roonaado quruxdeedii markuu arko haddana soo gagabo markaasaa sidii loo qabto isla jaciye markaasuu yidhi ilaahay ii bari mar damba ku dhibi maayo saddex goor markay tahay uu yidhi ordiga bax qoladii u keenta u yeer wuxuu yidhi shaydaan aad noo keentayna intiiba maahane qornaa naga wada isaga shaydaan ee ilaahay ciidankiisaa usoo gurmaday soo ma jeedis ilaahi weynaa waxa weya jundigiisa tiradiiu ka batay wamaa yaclamu junuuda rabbika ilaa hu iga wadu yidhi insaan maahane shaydaan aad ii keenteene bixiya ad haajara gabadhan ahna sii ha ka dhigato shaqaale bal fiiri ilaah uga soo qaada haajara khalaas nebi ibraahim ay siiday haajara waa nabiyullaahi ismaaciil oo nabigeennu ka soo jeedo ka soo farcamay hooyadiis way haajaran nebi ibraahim waxay u dhashay nabiyullaahi ismaaciil ay u dhashay marka markaasna wuxuu yidhi waa walaashay saddexdaas gooru been sheegay saasuu yidhi nabigu sala allahu calay wasalam fa rajacuu waa laabteen gaaladii ilaa anfusihim nafafyaalkooday ku laabteen fa qaaluu waxay yidhaahdeen innakum idinka antum idinka addaalimuuna kuwii gardaranaad tihiin uma nukisuu waa la foorariyey calaa ru'uusi madaxyaalkooda loo foorariyey qaa'iliina xaalay leeyihiin laqad xaqiiqee calimta waad ogaatay ibraahim maa haaulaa'i kuwaanu yandiquuna kuwii hadlaa inaysan ahayn qaala wuxuu uhi nebi ibraahim afa tacbuduuna macaabudayda min duuni illaahi alla ka sokay xaaluu ahaaday maa shay laa yanfacukum aan wax idin tarayn haddaad caabudaan maa shay laa yanfacukum aan idin tarayn shay an waxba walaa yadurukum aanna waxba idinka dhibayn haddaad cibaadadiisa iska daydaan ufin uf baa layni yidhi lakum idinkaa ufa iyo walimaa tacbuduuna waxaad caabudaydaan min duunillahi alla ka sokay xaalu ahaaday afalaa tacqiluuna macaqliyaad maan lahayn markii uu yidhi weydiiya weydiiya bal yaa dhibka iin geysta idhaahda ay isku laabteen caqligooday ku laabteen markaasay waxay garteen inay qaldan yihiin oo yidhaahdeen alla ileh annagaa qaldan sababtoo ah waxa weeyaan waxaan caabudnay waxaan xataa kelimad ku hadli karin hor waa qaldan ujeeddadu ka lahaaba intaasay ummaddiioo dhan ayaa meel layskugu keena markaasuu dhammaan xujadii ku oogay wuxuu garansiiyey waxa ay caabudayaan hadday caabudaan inaysan wax tari karin hadday cibaadadiisa iska daayaanna aysan wax ka dhibi karin hal malahay waxay garteen inay qaldanaayeen oo aysan istaahilin waxaan wax la caabudo inaysan mudnayn in la caabudo waaba garteen khalaas nabiyullaahi ibraahim guushii ugu weynadu gaaray waa guulaystay maxaa yeelay tawxiidkii waa caddeeyey shirkigii waa caddeeyey iska day ayagiyaa garteen shirkigii inuu baadili fiiri heerka ilaahay gaarsiiyey fiiri farajacuu waa laabteen maxaa loola jeedaa sida uu u fasiray alimaamu lbaqawi macnahaasa daahir ah farajacuu waxaa loola jeedaa fatafakkaruu biquluubihim qalbiyaalkooday ku fakereen fatafakkaruu biquluubihim qalbiyaalkooday ku fakereen wa rajacuu ilaa cuquulihim caqliyaalkoodii u laabteen saasaa loola jeeda qalbiyaalkooday ku fakereen caqliyaalkoodii ay u laabteen qalbiyaalku laabteen saasaa loola jeedaa farajacuu waa laabteen ilaa anfusihim nafyaalkoodii ku laabteen waa fakereen caqligii u laabteen faqaaluu waxay yidhaahdeen innakum idinka antum idinka addaalimuuna kuwii gardaranaa tihiin bicibaadatikum man laa yatakalam macnuhu waa saasuu yidhi imaamulbaqawi bicibaadatikum man laa yatakalam daalimiinaa tihiin waa lunsannahay annagaa daalimiin ah maxaa yeelay maxaa daalimiin ku nahay cibaadada aan cabdnay wax aan hadlayn xata sow xujadii kuma oogni sow ma isan garan baatilkii fiiri marka faa'iidada uu gaaray nabiyullaahi ibraahim sidaas weeye waxa weye imaamulbaqawi uu yidhi weeye uma nukisu waa la foorariyey maxaa loola jeedaa waa la foorariyey wuxuu yidhi imaamulbaqawi uma rudduu waa la celiyey ila alkufri gaalnimaa loo celiyey bacda an aqaruu calaa anfusihim bidulm markay naftoodii dulmi ku qireen ka gadaal ayaa gaalnimo loo celiyey uma nukisu waa la foorari waxaa loola jeedaa huu yidhi uma rudduu ila alkufri bacda an aqaruu calaa anfusihim bidulm gaalnimaa loo celiyey markay naftooda ku qireen ka gada dulm oo ay garteen inay daalimi yihiin kadibaa shaydaan foorari ilah wuxuu yidhi subxaana uma nukisu waa la foorariyey calaa ru'uusi madaxyaalkooda loo foorariyey qaa'iliina xaalay leeyihiin laqad calimta wallaahi qad xaqiiqay calimta waxaad ogaatay ibraahiimow maa haaulaa'i kuwaan inaysan ahayn yantiquna kuwii hadla ibraahim weydiiya maleeda aadna ogta inaysan hadlayn waxaan hadlaynaad annaga nagu xawileen saas yidhahde murankii ku soo laabteen awal waa ogaadeen maogta inay qaldan yihiin murankii ku soo laabteen ka war asna meeshuu ka rabeeyey ugu soo dhaceen dabinkii ku dhaceenba ilaa iyagiya yidhi maogtahay waa ogta inaysan hadlaynin firid marka dabinkii ku soo dhaceen qaala nabi ibraahim wuxuu yidhi afatacbuduuna waayahay ma waxaad caabudaydaan min duunilahi alla ka sokay xaalu ahaaday maa shay laa yanfacukum aan idin tarayn shay-an hal shay aan idin tarayn in cabadtum haddaad caabudaan walaa yadurukum aanna idinka dhibayn shay-an shay in lam tacbuduu haddaadna caabudin waayahaye haddaad qirantiin inaysan hadlaynin seed ku caabudeen wax aan nacfina lahayn haddii la caabudo haddii la iska daayana aan dhibaata ka imaanayn seed ku keentee xujadii waa ku ogan ufin lakum waa kana hadalka nebi ibraahim nebi ibraahim miyaan ku dayanaynaa sheekabareleyda kale aan iska raacayna dhib male wax yara xoogaa lagu qas u raba sheekabareley wax ma tarayso nebiyullahina hadalkiisaa sawaabkii yaa maxaa yeele rabbulcaalamiin annaga nabiyullaahi ibraahim nagu addoonsaday inaan raacno soo ma ogin qad kaana lakum uswatun xasanatun fii ibraahiima waladiina macahu id qaaluu liqowmihim inaa bura'aau minkum wa mima tacbuduuna min duuni illahi kafarna bikum wabadaa baynana wa baynakum alcadaawatu walbagdaau abada xataa tu'minuu billahi waxda sidaas weeye nabiyullaahi ibraahim ayaa dayasha noogu sugantahay muminiin haddaana markay ku caddaatayna wuxuu ku soo qatimay ufin lakum uf ayaa layni yidhi uf lakum idinka ayaa uf ah waa masdera laga dhigaa ismu ficilna waa bannaanta ufin waa ismu ficil asalkeedu oo macnaheedu yahay waan u caraysanahay arrinteenu bimacnaa atadajar weeye masderna ahlucilmiga gabalha ka dhigeen ufin uf lakum idinkaa uf ah iyo walimaa tacbuduuna waxaad caabudaydaan min duunilahi alla ka sokay xaalay ahaadeen afalaa tacqiluuna maadnan garaad lahayn saad ku caabudeen waxaanu nacfina lahayn dhibna aan keeni karin sidaasay ku yidhaha waa kana jawaabtooda marka maxaa lagu yaqaanaa jabaabirada dadka mujrimiintaa markay xujo waayaan inay mulkigooda iyo xooggooga adeegsadaan oo yidhahdaan gacanta wax looga qabto af wax loogama qabi karo waa ka af badan yahay markay xujo iyo gar waayaan inay xoogga u leexdaana lagu yaqaan jabaabirada waa kana qaaluu waxay yidhaahdeen gaaladii xarriquuhu guba ibraahim wansuruu u gargaara aalihatakum ilaahyaalkiinna u gargaara in kuntum haddaad tihiin faacilina kuwa samaynaa qulnaa waxaan nidhi yuu ilaah yidhi yaa naaru dabeey kuunii noqo bardan qabow wasalaama nabadgelyo noqo nabadgelyadaasu calaa ibraahiima nebi ibraahim dushiisa ahaatay waaraaduu gaala waxay la dooneen bihi ibraahiim kaydan hagar weynay la dooneen fa jacalnaahum gaaladii waxaan ka dhignay alaksarina kuwa khasaarada badan markay xujadoodii baaba'day ayay waxa weyn xooggii u leexdeen ilah wuxuu idhi subxaana gaaladii isagoo nooga warramaya ilah wuxuu idhi subxaana qaaluu waxay yidhaahdeen xariquuhu ibraahiim guba wuxuu idhi xaafid ibnu kaiir waxay mufasiriintu sheegeen xaabay aruuriyeen macnaha qoryo wax lagu shido waxay gaartay arrintaasu in islaan ka midu markay xanuunsato ay shardi gashto oy tiraa haddaan raysto waxaan soo gurayaa qoryahan ibraahiim lagu gubayo wax ka mid a shardi inay ku gasho mid qof walba u ka qayb galo la guro la guro god weyn ayaa lagu guray lama shidin adduunka korkiisa dabkaa dabla awil saas yidhahd mufasiriintu weligiis lama shidin dab intaas leeg maxaad u malaynaya dab intaasoo sana la guraya qoryihiisa waa meeqo waddankaas uu leeyahay qoryahaas la dhigay godna weliba lagu guray markii la huriyey qof awooda maba jiro inuu inta agtaba ku tuuro maba jiraba qof u dhowaa karaaba marka ibraahim inta xarga lagu xiray oo laan fikaala la saara lagu tuuray manjaniiqa lagula tuuray waa laan fikaal ah laan weyn oo xoog leh inta korka laga saaro oo la soo jiido aa lala sii dayna markaas inta tuurtay sida hobiyii korgoo dhifana dabkii dhexdiisa ku rid ka war hadduu yidhaa war waa iska daaya arrintan iyo laingubin waa la sii dayna laakiin diyaar uma ah intuu waxa weyn tawxiidka ka tanaasuli lahaa wuxuu raalli ku yahay in la gubo dabka lagu rido taasuu raalli ku yahay wuxuu ihi cabdullahi bni cabbaas radia allahu tacaala canhu sida saxiix bukhaariga ku sugan markii nebiyullaahi ibraahiim dabka lagu tuuray wuxuu yidhi xasbiya allah wa nicma alwakiil intaasuu xasbiya allah aniga allah igu filan wa nicma alwakiil wax la tala saarta allah u nimcay nabi muxamed sal allahu calayh wasalam marka la yidhi ina annaasa qad jamacuu lakum faqshawhum gaala waa iniin tashatay waa iniin aruureen ka baqa waxa weeyaan xasbuna allah wa nicma alwakiila yidhahda nabi maxamed iyo saxaabadiisa nabi maxamed iyo saxaabadiisa idan qof kastoo ilaahay rumaysanoo nabi maxamed rumaysan nabiyullaahi ibraahim dariiqiisi inuu raacaa la rabo taasaa laga rabaa oo waa maxay haddaad maqasho gaalaad tashatay go-aanay soo saareen qariiradiyay sameeyeen hadday qobshihii dejiyeen shaxdigii hadda soo dejiyeen waxaad tidhahdaa xasbiya allah wa nicma alwakiil khalaas intaasaa ku filan xasbiya allah wa nicma alwakiil laakiin inaad sharcido dariiqadii nabyaalka ma shaxdaan ay dejinayaan allah daalcanayo u jeeda soo ma ogid awood weyn leh makriga ay samaynayaan waxa weeyaan waa fashilma waa fashilma marka waa noocaas xasbiya allah wa nicma aad ma maqasho gaalaa go-aankaas gaarto muslimku dhibayda waa in kelimaddu kuu diyaarsanta oo qalbi ilaahay ku kalsoon aad ku tirahdo xasbiya allah wa nicma alwakiil qalbi ilaahay ku xiran oo ilaahay ku kalsoon waa inaad tidhahdaa xasbuna allah wa nicma alwakiil xasbiya allah wa nicma alwakiil wuxuu yidhi xaafid ibnu kaiir bacdu salaf waxay yidhahdeen markii la sii tuurayey oo hawada ku jiray aa malakul jibriil u soo baxay markaasuu wuxuu ku yidhi alaka xaajatun wardan maleeda maxaan kuu qabtaa macnaha markaasuu yidhi amaa ilayka fala wa amaa min allah fa bala adiga miya wax dana kaama rabo waxba ha ii qaba amaa alle miya dan waa kaley alle badbaado asaan ka raba hadde dabkuba waa ciidan ilaahay ayadiiyaba amar alle siiyey ayadiiya ilaahay amar siiyey ilah wuxuu ihi subxaana qaaluu gaala waxay yidhaahdeen xariquuhu ibraahiim guba wansuruu u gargaara oo u hiliya aalihatakum ilaahyaalkiinna in kuntum haddaad tin faacilina dad wax samaynaa qulnaa waxaan nidhi yuu ilaah yidhi yaa naaru dabey kuunii noqo berdan qabow wasalaama nabadgelyana noqo calaa ibraahiima labaa kugu bannaan calaa ibraahiima la nabadgeliyo ku tacalluji ama ka sife wasalaama nabadgelye noqo nabadgelyadaasu calaa ibrahim nabi ibrahim dushiisa ahaatay wuxuu uhi cabdullaahi ibni cabbaas haddaan alla salaaman daba dhigi lahayn qaboobay ku dhibaataynay qaboow noqo marka la yidhi dabkii oo dhan qaboobuu noqo haddaan alla daba dhigi lahayn nebi ibraahim nabadgeli qabowga laftiisaa dhibi lahay laakiin ilaahay iyo amarkaa siiyey idan dabkii muxuu gubay xargii ku xirxirna xargii waa holceen ibraahiimna waaba sida ugu raaxo badneed korkiisa wax dhibaataa uma taabo meeshaas qof kastoo muumina saw tusaale uma fuuqdo nabiyullaahi ibraahim diintiisa inuu ka tanaasulo muxuu ka doortay dab in lagu rido saasuu ka doortay annagana maxaa ilaahay nagu addoonsaday nabiyullaahi ibraahim inaan ku dayano nabiyullaahi ibraahim inaan ku dayano haddaba maanta ma u egnaa dad ku dayan fiiri dab iska daaye waxa weeyaan dan yar oo adduun maanta dadkaas diinta markay u timaado qof ka mid ah dan adduun iyo hadduu arko inay iska hor imaanayaan waxa weeyaan diintiisii wuxuu diyaar u yahay inuu diinka ka tanaasulo si uu danta adduun u qaato walidaasaa tiraada afar iyo labaatan saacad arkayda shiikow meelaan wax ka baranaayayoo waa la diiday indha shareerka ma iska tuura hoogaa shaqo yaroo adduunyaan ka barana meeshii jaamacad weeye si danti adduun loo soo xasiliyo waa in diinta qayb ka mida laga taga oo lagu gadaa shiikow meel yaraan dan ka laha waba hadeeraad maqlayda kulla saaca marka hoogaa garka ma qorqoraa ma qorqorxiya ma qorqoraa meel yar hay-ad yaraan ka shaqay rabaa hay-addi xoogaa waa dhibse garkan taagtaaganoo u eg garka ahlu sunna marka gar reer magaal ma ka dhigaa ma qorxiya uu ku leeyahy soo ma jeed waa maxay wuxuu isku soo koo diinaad rabtaa inaad ka tagto maxaadna ku gada rabtaa adduunyo raalli marka makunta ilahay in hortiisa lagu soo taago adoo diinkaagii adduunyo ku gaday waa intaas warka dhammeey yaa wax yar qofku hadduu maanta cabsado shiiqo waa cabsaday war xaa kugu dhacay muxuudura kugu dhaca maya waa cabsaday uu leeyahy xataa cid dab u shiday male war wax yar haddii lagu xiro xay kaa dhibi toban sano xataa haddii lagu xiro iyo diin inaad ka tagta ma wax laysku doorsadaan dii lagu dilo xataa iyo diin inaad ka tagta ma wax laysku doorsadaan wax laysku doorsada maa marka walaalayaal waa inaanaan diintayada maanta adduunyada aanan ku bedelan cabsi yar iyo ciriiri yar waa xaqiiqo inaan cabsi ciriiri lala kulma qof maanta diin haysta waa inaanaan cabsi yar iyo ciriiri yar maanta aanan ku bedelan waxa weeyaan diintayada oo aanaan isdhihin ciriiriga ka bax iyo cabsida diinta balyada iska tug si aad ciriiriga iyo cabsida uga baxdo yaanaan isdhihin waxa weeyaan nabiyullaahi ibraahim dayashu noogu suganta nabiyullaahi ibraahim markuu diintiisii ka tanaasuli diido dab loogu riday maxaa ilaahay gaarsiiyey nabi muxamed in la yidhahdo ani tabic millata ibraahiima xaniif nabi muxamedow ibraahim raac wuxuu ahaa xaniif baatiloo dhan ka leexday seerkaasuu gaaray ka war nabi muxamed ayaa lagu yidhi sala allah alay sl raac ibraahim ka waran meesha ilaahay gaarsiiyey nabiga markaan ku sallinayno maxaa leenaha salaadda dhexdeeda allahuma salli calaa muxamadin wa calaa aali muxamadin he kamaa sallayta calaa ibraahim ilaahayow nabiga waxaad ugu sallidaa nebi muxamed sidaad ibraahim ugu salli ibraahima waxaa laga dhiga mushabahu bihi darajada sarrayda wey ka war heerkaasa ilaahay gaarsiiyey heerkaas ayaa ilaahay gaarsiiyey marka annagana qad kaanad lakum uswatun xasanatun fii ibraahim marka nabigeennana waxaa la amray nebi ibraahim inuu ku daydo annagana waxaan ma'muuriin ku nahay nebi ibraahim inaan ku dayano marka waa xaqiiqo siduu nabigu sheegay sala allahu calayh wasalam aakhiru zamaana la joogaa qofka diinta haystaa wuxuu la mid yahay dhimbil daba qof gacanta ku hayo wallaahi diin saxiixa maanta adoo haysta dhib inaad la kulmaydo dhib waa la huba inaad arkaydo diin saxiixa adoo haysta maxaa yeelay diinka saxiixa waxa weeyaan inta haysataa yar waa ghurabaa ayagiya hariib ah soo ma jeedid ghurabaa weeye dhimbil daba marka haddaad haysato waad ku dhibtoona soo ma haddaad tuurtana khalaas dabla-aanatay soo ma idan marka laga shay waa inaan kala dooranna diinka oon dhib ku haysanno iyo xanuun iyo inaan tuurno labadaasaan kala doorayna oon moodno afar beri inaan raaxaysano cadaab allena uu ka dambeeyo waxaa la qaata marka inaan xanuun ku hayno nagoo naloo dhibayo aan hayno oo aan ilaahay raalli ahanshadiisa ku gaarin taasaa la qaata taasaa la qaata ilaah wuxuu yidhi subxaana wa araaduu gaalo waxay la dooneen bihi ibraahiim kaydan hagar dhib ayay la dooneen sirqool waa maleegeen gaalo fa jacalnaahum gaaladii waxaan ka dhignu ilahay yidhi alaksarina kuwii khasaaro badan makrigoodii miyay ku guulaysteen maya wixii tol dhan qabiil dhan ah intaa shidaaya dabkaas khalaas waxba kama soo bixi idan marka fiiri adiga inaad juhdigaaga isku badbaadido waxaa kaaga wanaagsan ilaahay inaad ku tiirsanaato ilahay adduunkana isagaa ku badbaadi kara oo xoog leh aakhirana isagaa ku abaalmarinaya wallahu subxaana wa tacala aclam sala allahu waslama wbaaraka cala nabiyina muxamed